waa barnaamijkii dhaqanka iyo hiddaha ee laanta af soomaaliga ee v o eda dhegaystayaal ka sokow faarax nuur oo toddobaadkii hore gabaygii aydun maqasheen ka tiriyey gumaysiga iyo boobkii dhulka soomaalida waxaa isna jiray halgankii qaboobaa ee xukunka shisheeyaha lagu diidanaa gabyaa qayb weyn ka soo qaatay waa gabyaagii la odhan jiray ismaaciil mire sida la og yahay ismaaciil wuxuu ka mid ahaa ammaanduulayaashii ka qayb qaatay goobihii waaweynaa ee daraawiish iyo ciidamadii gumayshigu ay isaga hor yimaadeen wuxuu ahaa colwade dhab u aaminay dulucda halgankii gobonnimo doonka ee sayidka dagaalyahan weedha hogaamiyuhu ay mar walba la toosnayd shakina aanu ka gelin muddo dheer ayuu madax u ahaa koox naftood hurayaal ah oo howlgallada halistaa loo diro koox mar walba dhaqdhaqaaqa ciidamada cadowga indhaha ku haysta saldhigyadooda ku dul wareegta xogtooda iyo qorshahooda dhow soo ogaata dabadeedna hogaamiyaha u soo tabisa haddii aan soo koobo ismaaciil wuxuu ahaa dagaalyahan dariiqada aad daacad ugu ah oo reerkiisii iyada u huray sidaa darteedna uu sayidku dhab u jeclaa iskuna hadlayn jiray hadday daraawiishi jabta kadib wuxuu ismaaciil afka saaray dhulkii ay degi jireen halkaasoo uu ka bilaabay nolol aanu tu lamida weligii ku riyoon wuxuu noqday reermihii xoolo raacata ah xilka saaran oo keliyihiina uu yahay daryeelka qoyskiisa hase ahaatee inkasta uu isku dayey inuu qaayibo haddana nolosha caynkaasa wax badan wuu ku socon kari waaye dabadeedna wuxuu bilaabay inuu tiriyo tixaggaa gaaban oo guubaaba ah dadkii uu ku dhex noolaana uu ku tusaayo siday ula gudboon tahay in heeryada gumaysiga la iska tuuro marmar bay intay u baqaan ay xigtadu kula talin jirtay inuu afkiisa haysto marba hadduu yahay nin la yaqaano maamulka gumaysigu uu indhaha ku hayo taasise ma noqon talo uu hawraarsan yiri maxaa yeelay waana abuur baa ka horraysay maansadiisii xilliyadaas sida ka muuqatana waxaaba lagu murmi karaa inuu ku taamayey ururkoodii hore la ujeedda ah oo gumaysiga dalka ka saara inuu abaabulo inkasta uu waayey hamigii sidaas ahaa cid ka hoos qaada cid u diyaara halgan hubaysan oo hor leh inay cudud u noqoto maansadii ismaaciil ee gumaysidiidku uu ku weynaa waxaa ugu caansan tixuu tiriyey isla waagii uu faarax nuur gabyaayey waa dabayaaqadii kun iyo sagaal boqol iyo labaatanadii iyo horraantii soddonnadii markii talyaaniga ingiriiska iyo xabashidu ay dhulweynaha soomaalida intay saamiga ku dhufteen ay kala sohodimaysteen waa markii qabiil walba oo meelahaas wax ka degi jiray loo sheegay dowladda uu raacyaheeda yahay iyo kolkuu xoolaha daaqsanayo dhulka qaybaha looga ogol yahay iyo meelaha haddii roob kastaa ku do-o aanu cag soo dhigi karin xoolihiisana aan lagu arki karin waxay ahayd xaajo uguba oo si xun u saamaysay reermiyigii dhulkooda meeshii ay doonaan ka degi jiray qabaa'ilkii ceel iyo cashin iyo halkii daaq iyo biyeelehba aan kala lahaan jirin waxay ahayd arrin si gaara u damaqday ismaaciil mire oo hubay markii ay daraawiishi dagaalamaysay inaan gumaysigu waxaa oo kale ku dhici kari jirin dabadeed maalin maalmaha ka mida ayuu is arkay hala aan tiro badnayn isaga oo ku horeynaya meel aan weligeedba cidigeel u foofsan meel aan lagu arag geed sare iyo geed hoose waxay hadhay afka la laacdo waxayse ahayd meesha keliya ee xoogagii kala qaybsaday ay qoladiisa dhulka uga oggolaayeen sidaa darteedna wuxuu ku qasbanaa isaga iyo geeliisuba inay meelahaas uun ku ekaadaan runtiina dhulka wuu yiqiinoo barimadii haleeliga iyo daranta lahaa garab carrow ayay u jiraan geelase ma geyn karo wuxuu ka baqayaa inta seeragoys lagu xukumo inba lagala wareego markaas baa isaga oo dhega dhabannada la haysta waxaa soo agmartay hal uu jeclaa oo markab la odhan jiray kolkaasna weyd la dirgan la'ayd laba indhood oo haddiiba ay ilma buuxisay ayuu hashii la raacay dhab intuu u murugooday ayuu xusuustay muddo aan fogeyn dhulkii baaxadda weynaa ee daraawiish iyo fardaheeda looga geegay beledweyne iyo inta badan gobolka shabeellaha sare waraxii iyo dhammaan geyiga ciideed hawd iyo nugaal oo idil sanaag iyo maakhirkoos godba ayl iyo badweynta ilig daldala intaas iyo waxa dhul u dhaxeeya markii ay ka tegin jireen ayuu garwaaqsaday dabadeedna isaga oo laabta ka ooyaya ayuu inta hashigii ku halqabsaday wuxuu tiriyey tixdan uu ku cambaaraynaayo soomaalidii gumaysiga isu dhiibtay daraawiishna kala safatay wuxuu yidhi markabeey dalkii waxaa bannaan inaadan doonaynay dugsi kurula doombilaley iyo degelkii reen weyne daroornimada laantii lahayd laysu dacadeeye docmiya toomihii duri ahaa laga dugaagow iyo daare iyo bangala miiran bay inagu dayreene markaan diriri jiray waadigii damal ka weynaaye daliigahana kurus baa ahaa du'dkan feensamaye dararna waad lahayd aad murkaha daafta marisaaye dulla carcaraaf waxaan kuugu furay dan iyo caarwaaye muslimka daacad dhiibtaa ku baday maanta durgulaysa diqda qaayib awrtana la daa deeqa la sugaya bu dhegaystayaal barnaamijkii dhaqanka iyo hidduhu maanta halkaa ha inoo joogo waa inoo toddobaadka soo aadan iyo ku lamida hadduu eebeedmo